أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani raxiim dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka bisha rajab sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale xasuuq ka geysatay gobolka amxaarada ah ee dalkaas xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkii shalay ka dhacay deegaanka masegawaay ee wilaayada galgaduud gudoomiye ku-xigeenka maamulka ridada degmada beled xaawo ee gobolka gedo ayaa u dhintay dhaawac ka soo gaaray qarax ka dhacay degmadaas gobolka tigre ee dalka itoobiya ayaa qarka u saaran in dagaallo culus ay dib uga qarxaan xilli ay kasii darayso xaaladda colaadeed ee ka jirta dalka itoobiya maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowladdiini ah u soo gebagabeeyey macalimiinta iskuullada ah degmada buulafulay ee wilaayada baay
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale xasuuq ka geysatay gobolka amxaarada ah ee dalkaasi cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixin arrimahaasi ku aadan inoo eegaya ugu yaraan labaatan qof oo rayida ayaa lagu soo waramaya in lagu dilay laba dhacdo oo dil toogasho ah oo ka dhacay laba deegaan oo ku yaala gobolka amxaarada gaar ahaan magaalooyinka gonder iyo gojam ee gobolkaasi iyadoo la sheegayo in dalalkaasi ay geysteen ciidamada xabashida itoobiya ee ka howlgala gobolkaasi warbixin ay qortay warbaahinta b b c da qaybteeda ku hadasha afka amxaariga ayaa tilmaamaysa in dhacdooyinkan ay kasoo xaqiijiyeen ehelada dadka la laayay sida lagu qoray warbixinta dhacdada koowaad ayaa dhacday kadib markii ciidamada dowladda xabashida itoobiya ee ka howlgala gobolkaas islamarkaana safar ku marayay deegaan hoostaga koonfurta gondar ay weerar ku qaadeen dad rayid ah oo u dabaaldegayay ciidgaaleed ka jirtay gobolka amxaarada ciidamada itoobiya ayaa dadka qaar guryahooda kala soo baxay kadibna toogtay dhacdada kale ayaa iyana ka dhacday deegaan hoostaga gobolka gojaam halkaas oo dad rayid ah lagu dilay iyago oo ku howlanaa falidda beeraha islamarkaana ururinayay cawska xoolaha loogu talagalay muuqaalo laga soo duubay qoysaska dadka la laayay ayaa lasoo dhigay baraha bulshada muuqaaladaas oo lagu arkayay dadka oo u barooranaya dhibanayaasha iyo aaska miidadka b b c da afka amxaarigu waxay sheegtay in iskuday lagu doonayay inay kula xiriirto mas-uuliyiinta dowladda xabashida ee gobolkaas ay guurdaraysatay mid ka mida dhibanayaasha ayaa la sheegay inay haweenay ahayd halka badankood ay ahaayeen caruur yaryar dowladda xabashida itoobiya ma aysan xaqiijin amba aysan beenin toogashada ay ciidankeedu u geysteen dadka rayidka ah dhacdadan ka dhacday gobolka amxaarada ayaa imaanaysa iyada oo gobolkaas uu waayahan ka socday dagaal u dhexeeya ciidamada maamulka abey iyo kooxda fallaagada amxaarada ee faano mahadsanid caliyare xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkii shalay ka dhacay deegaanka masegawaay ee wilaayada galgaduud warkaas iyo war kaloo ku aadan gudoomiye ku-xigeenka maamulka ridada degmada beled xaawo ee gobolka gedo oo u dhintay dhaawac ka soo gaaray qarax ka dhacay degmadaasi waxaa inoo faahfaahinayaa yaasir moxamed waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa dagaal culus oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen deegaanka masagawa ee wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya kaasi oo khasaar kala duwan lagu gaarsiiyey murtadiinta dagaalkii shalay waxaa murtadiinta looga dilay sagaal askari waxaana looga dhaawacay koob iyo toban kale waxaana dagaalka lagu gubay gaari booyad ah oo ay maleeshiyaadka ridadu lahaayeen qhanimadu waa afar qori oo ak afartan iyo toddoba ah iyo hal qori oo bkm ah iyo dhowr motor iyo motofekom ah sidoo kale qarax shalay galab ka dhacay duleedka deegaanka masagawa waxaa lagu gubay gaari cabdibila ah waxaana ku dhaawacmay darawalkii gaarigaasi waday dhanka kale wilaayada gado cabdifataax nuur mataan oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee maamulka riddada ee degmada baled xaawo ayaa u dhintay dhaawac shalay kasoo gaaray qarax mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada baled xaawo qaraxii laba maalin ka hor ka dhacay degmada baled xaawo waxaa ku dhintay saddex murtad oo lagu kala magacaabo cabdicasiis sheegow goohaad madaxey iyo cabdifataax nuur mataan oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee maamulka riddada ee degmada beled xaawo tirada murtadiinta ee ku dhaawacantay qaraxaasi waa toddoba askari oo ay ku jiraan xildhibaan hore iyo guddoomiye ku-xigeenkii labaad oo isna lagu magacaabo cabdulaahi cabdi aadam iyo hanti dhowraha murtadiinta ee degmadaasi sidoo kale mujaahidiinta ayaa xalay weerar qaraxa ku qaaday fariisinka maleeshiyaadka riddadu ay ku leeyihiin degmada beled xaawo ee wilaayada gado waxaana jira khasaaro cadowga gaaray geesiyada tawxiidka ayaa har iyo habeen fuliya howlgallo kala duwan oo khasaar lagu gaarsiiyo cadowga allah ee duulaanka gardarrada ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid yaasir gobolka tigree ee dalka itoobiya ayaa qarka u saaran in dagaallo culus ay dib uga qarxaan xilli ay kasii darayso xaaladda colaadeedda ee ka jirta dalka itoobiya nuur cali warsame abusheyba ayaa warkaasi inoo haya waxaa soo baxaya walaac horleh oo muujinaya cabsi laga qabo in dagaallo horleh ay dib uga qarxaan gobolka tigre oo muddo laba sano iyo dheeraad ah laga joogo markii ay ka dhaceen dagaallo lagu hobtay oo lagu tilmaamay kuwii ugu dhimashada badnaa qarnigan bilihii u dambeeyey waxaa soo ifbaxayay islamarkaana si weyn u soo xoogaysanayay kala qaybsanaan u dhexaysa getajo reeda oo ah hogaamiyaha maamulka cusub ee ku-meel gaarka ah oo hoostaga ah dowladda xabashada etoobiya oo laga dhisay gobolka tigre iyo dabarzione gabramakaa'il oo ah hogaamiyaha xisbiga tigreegu ay ku soo caanumaaleen ee t b l f getajo ayaa la sheegayaa inuu wajahayo eedeymo ay ka mid yihiin khiyaano qaran iyo dhaleecayno ku saabsanee dib u dhaca ku yimid dhaqangelinta heshiiskii nabadda iyo soo celinta malaayiin qof oo ku barakacay dagaaladii ka dhacay gobolkaasi ciidanka difaaca tigre oo magacooda marka lasoo gaabsho loo yaqaano t d f ayay wararku tibaaxayaan in horey ay dhexdhexaad uga ahaayeen muranka ka dhex aloosana getajo reda iyo debrasion balse haatan ay la safteen hoggaanka xisbiga t b l f ilwareedo ayaa tibaaxayay in maamulka ku-meel gaarka ah ee lagu eedeeyey inuu dhinac iska dhigay danaha qaranka ee dadka tigreega kuna kacay khiyaano qaran sida lagu sheegay warqad tallaadadii lasoo dhaafay ka soo baxday hoggaanka sare ee ciidamada qalabka sida ee tigre khabiir diiday in magaciisa la xuso ayaa sheegay in ku dhowaad laba boqol oo taliya ay taageereen warqaddaasi kuwaasoo sidoo kale taageeray mooshin uu xisbiga t b l f soo jeediyey sanadkii hore oo la rabay in xilka looga qaado gitajoreda balse ay hor istaagtay dowladda silwiyadda xabashada ee abiy uu hogaamiyo war uu soo saaray gitajo hoggaanka maamulka ku-meel gaarka ee gobolka tigre ayaa ka hadlay warqadda cusub ee hoggaanka ciidanku soo saaray waxayna sheegeen inay tahay mid loogu talagalay in si cad loogu dhawaaqo afgembi iyo in lagu carqaladeeyo heshiiska jedal tramfel oo ah cilmibaaree ka tirsana jaamacad ku taala dalka norway ayaa sheegay in khilaafka siyaasadeed ee ka dhex caloosan kooxda t b l f iyo waxqabad la'aanta dowladda federaalka ee uu hogaamiyo abiy axmed ay sii hurinayaan xiisadda khubro dhanka ammaanka ah oo magacyadooda la qariyey ayaa saxaafadda u sheegay in xaaladda ka soo cusboonaatay gobolka tigre ay tahay mid aad looga walaaco islamarkaana dadku ay haatan bilaabeen inay lacagaa kala baxaan bangiyada isku soo wada duuba xaaladdan cakiran ee ka soo cusboonaatay gobolka tigre ayaa ay fafaalaheeda aad looga dayrinayaa waxaana ay ku soo aadaysaa xilli ay sii muuqdaan riiqda iyo raadadka dagaallo socday muddo laba sano ah oo ay ku dhinteen dad gaaraya lix boqoloo kun oo qof aad baad u mahadsantahay busheyba ugu dambeyntii maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowla diiniha u soo gebagabeeyey macalimiinta iskuulladaha degmada buulafulay ee wilaayada baay abuuxasaan ayaa warbixintan inooga diyaariyey dowradan oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dhexe ee tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa ka faa'iidaystay dhammaan macalimiinta ka howlgala iskuulaadka nadaamiga ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee ka furan degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay macallimiintan ayaa dowladda ka faa'iidaystay duruus kala duwan oo sharci ah markii dowladda lasoo gebagabeeyey kadib waxaa noo suura gashay inaan mikrofoonka la dhex marno waxayna idaacadda islaamiga andalus oga warbixiyeen duruusta ay qaateen iyo cidda soo qabanqaabisay dowladdaas waliba ku baheena ama ku qaadanay dhowr cinwaa kow waliba ku ahaa waa duruqu tadriis iyo kayfiyatu tacaamul maca annaas ama dulaab ama habka ama qaabkaadan la dhaqmaas ardaygu maadaama shaqadan macalimiin ata tan macalimiin omay baa shaqooyin jeshal duwanka kulansiin dugso hoose dugso dhexe dugso sare qurdubo oo macnaha kakooban iyo sunul roognan iyo waliba cinwaanka kalanka dambe waliba haytay oo waa ghazul fikri oo duulan maskaxdeedka oo ummadu islaamka soomaaliya huu duuli intaas iyo maba muxaadaro oo jalsaad ayoon iyo qaadani fara badan kule insha allahu tacaala waxyaabaa madoorida ka qaadani walhatumay baa fadhigo laha koogu karmee waxyaabahaas fara badan yaa ka qaadani insha allahu tacaala kuley waba tadafadnay mar walba intinaan kanagna dooridan oo kalo iyo maktab tarbiya tacliimka odsada lahayni insha allahu tacaala هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وجزاك الله خيرا ساد مقلي سبا دورده waxyaabaha laga faa'iiday iyo waxa ku saabsaneed walaalka ayaa ka hadlay ee ilaahay subxaanahu tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu camalka ikhlaas nooga dhigo kulankana kii laga faa'iiday nooga dhigo ee alxamdulilaahi ilaah baa noo soo gabagabeeyey dowladda wax badanna waan ka fahanay wax badanoo naga maqnaana waan helnay wax aan ee naqaaniyo hadda aanan xasuusnayna waan xasuusanay oo wanala fahamsiiyey alxamdulilah ilaah baa mahad iskale ee wax badanoo maanta annagana quseeya gaar ahaan ayaa noola sheegay ee dowladaas aan ka qaadanay ilaah baana mahad iskale waxaa ka mid ah waxyaabaha ee ee mawaadiicda way badneyd siduu walaalka sheegay oo kaleba ee mucalimka naajix ah waxyaabaha lagu ogaan karo ayaa waxyaabaha ee igu muhiimsan ay ka mid ahayd ee hadda aan ku qaadanay meesha ee sifaadkiisii dhanna ay yihiin ee sifaadka mucalimka naajixa laga rabo ee waxyaabihii asaasiga u ahaa qofka muslimkaa dhanba in isaga looga dhigay qodobada koowaad looga dhigay macnaha oo kow ilaa wax loo taranaba ay yihiin wax diinta sal ay ku laheed oo u koowaad oo isaga dhidibada u ahaa ee alxamdulilah ilaha mahad iskale waxaana rajaynaynaa ee inaanu wax badan ay nooga soo bixi doonaan na waan rajaynaynaa ayadana kolley dowri mayba qaadanay oo aanin galgaari maktabu atarbiya watacliim maktabka dhexa dowladaas oo qeybaha tali sheegay sida durgu tadriis iyo ka ka saabsan iyo naygo aadaabtii macalinka ardayda aan la dhagama lahay intaas ka saabsan kolley meelina mayba rogay macalimiin shardugun oo muasasaadka oo nidaamiga meelo ku jara macalimiinta may rogana dugsiga hoose ibtidaa'iga leeraay may kala rogana macalimiinta dugsiga oo dhexe oo mutawasida may kala rogana macalimiinta dugsiga sare may kala rogana macalimiinta qurduba may kala rogana macalimiinta alxikma macalimiinta dhakaasi tacliimulkibaar dhammaantii oba ka koobanaayeen dowladana sifaylaan ku faa'iidaysadeen waan anbogeen ilaan qofka maybua hooba shaqadiis iyo mihnadiis balanka kaalmayo waxyaalay iska jirnayo walbadanoo horey mugdo mugdanoo ka jaraani aftiini saas dartee iyada maanahan ka faa'iido macalimiintan ka maxsanyiin macalimiinta ayaa dhanka kale ugu baaqay mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada ee tacliinta xarakada shabaabulmujaahidiin in mar weliba ay u soo celceliyaan dowraadka noocan oo kale ah ee macalimiinta boorka looga jafayo kuley waba tadafadnay mar walba intinaan kanagna dowladan oo kalo iyo maktab tarbiya tacliimka odsada lahayni insha allahu tacaala هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alxamdulilah ilaha mahad iskale waxaana rajaynaynaa ee inaanu wax badan ay nooga soo bixi doonaan na waan rajaynaynaa ayadana ee in oo laiska warhaayo ee laisku soo celceliyeen siduu walaalka sheegayba anigana waxaan dhihi lahaa ee waan jeclaysan lahaynay ee kalley intaasaan dhihi lahaynay mayba kasubmayaan rajeeyaane jazaakum allahu khayran ini oo sidaas oo kaleed markas liis buraariji iyadan dhawaayaan wabilahi towfiiq dowradan loo soo gebagabeeyey macalimiinta wax ka dhigay iskuulaadka nidaamiga ee ku yaala degmada buula fullaay ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabulmujaahidiin waxay ku soo aadaysaa xilli maalmihii lasoo dhaafay wafti heer sare ah oo ka socday maktabka dhexe ee tarbiyada iyo tacliinta kormeero ay ku marayeen dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay mahadsanid abu xasaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu